deegaanka bilicsan ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey soo gaaray ilaa siddeed boqol oo qoys kuwaas oo ka soo barakacay deegaanada buulaxaaji harboola iyo miido oo ay ku noolaan waayeen duruufo jira awgood qoysaska barakacayaasha ah ayaa baahi u qaba helidda gargaar bini'aadanimo oo deg deg a wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka soo barakacay ayaa bulshada iyo hay-adaha ugu baaqay in la caawiyo qoysaska ku soo barakacay deegaanka bilicsan ee duleedka kismaayo waxaan ugu baaqayaa oon baaq u jeedinaya halkan uga jeedinaya waxaan rabaa inay si fiican u dhegaystaan dhammaan hay-adaha saaxiibadana ee ka shaqeeya gargaarka ka shaqeeya iyo hay-adaha dowladda ee dowladda jubbaland wasaaradaha meeshaan waxaa ka jira xaalad adag dadkaani waxay u baahan yihin gurmad ilaa la soo gaadho waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha ku meeraysanaya gudaha kismaayo iyo xaafadaha kismaayo iyo tuulooyinka kismaayo ku hareeraysan dadkii baahanaa ee duruufaysnaa bilicsan bay joogaanee soo gaadha imaada hay-addii aan imaanin een soo gaadhin ee aan halkan imaanin ee dadkaas waxaa weeye wax loogu soo dhiibay ee wixii loogu talagalay gargaarka ah haysaayi dee ma rabtaa dadka inay caawiyaan marka ilaah waxaan ugu baaqaynaa saaxiibada ah in dadkan loo soo gurmado la soo gaadho dadkani waxay u baahan yihiin saa markaysaan hooy ma haystaan hooy maanta ay dabeel adag dhacayso waa markaysaan waxaa weeye bacihii iyo maryahoodii ay jeexjeexdeen ee ay saarteen geedaha ay soo gurteen ku dhisteen inay iyadiina dabeeshu kala tagtay way noo muuqataa dadkani waxay u baahan yihiin cunto waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin waxbarasho intaasoo dhan baa waxaa ugu horeeya dadkani inay hooy helaan biyona inay helaan qofku hadduu biyona helo meel uu ku hoydana uu helo waxa dambe ee waxbarasho iyo way ka sii dambaynayaan waad heli doontaan insha allahu tacala haddii alla idmo laamaha dowladda hay-adaha dowladda waan ugu baaqaynaa inay arrintaas waxaa weeye jawaab ka bixiyaan annaguna ka wasaarad ahaan annagoo wakiilka dowladda jubbaland iyo dhammaan wasaaradaha aan sheegay dadkan reedadkan reer bilicsan ee soo barakacay reer bilicsan yimid ee soo barakacay iyo kuwii sii deganaada baahida meesha ka jirta waanan soo gaari doonaa waxbaanu ka qabanaynaa intii suurtagal ah baahiyaha ugu weyn ee dadka barakacayaasha ay xilligani wajahayaan ayaa waxaa ka mid a hoyla-aan maadaama deegaanadoodii ay ka yimaadeen ayna haatan ku sugan yihiin deegaan cusub